maanta wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo ka wada magaalada garowe caasimada puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee ka socda tunisiya faahfaahin ka soo baxaysa wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maamulka deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud oo ka hadlay dagaal beeleed laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka labagole ee gobolkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sideedaad agost sannada labada kun labaiy labaatan u diyaar garooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khamiistii lasoo dhaafay isaga iyo wafdigiisa gaaray caasimadda puntland ee garowe ayaa halkaas ka wada kulamo u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa intii uu garowe ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan halkaas kula qaatay isimada dhaqanka puntland isagoona sidoo kale kormeer ku tegay maalintii shalay qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ee magaalada garowe waxa uu kulamo wadatashi ah kula qaatay qaar ka mid ah isimada iyo hogaanka dhaqanka puntland isimada iyo hogaanka dhaqanka puntland ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey lix marxaladood ama xaaladood oo puntland iyo sida loo xoojin karo wadashaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa dowlad goboleedka puntland iyaga oo sidoo kale talooyin usoo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud dhinaciisa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku ammaanay isimada iyo hogaanka dhaqanka puntland doorka ay ka qaadanayaan nabadda iyo xalinta khilaafyada mararka qaarkood ka dhaca deegaanada puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan magaalada garowe ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo waa in uu kulamada uu sii wado kadibna uu dib ugu soo laabto caasimada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo ku sugan shirka caalamiga ah ee ka socda magaalada waa wadanka tunisiya ayaa halkaas khudbad ka jeediyey waryahayga cabdinaasir alcadaal ayaa warkan sii dhammaystiraya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee tikaada eyda ee ka socda magaalada tunis ee dalka tunuusiya ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay taageerada dowladda jabaan iyo sidoo ay siiso dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in amniga iyo sidoo kale deganaanshaha ay yihiin wax aan gorgortan laga geli karin si horumar bulsho iyo isku filnaansho dhaqaale loo helo isagoo xusay in isbeddelka cimilada iyo sidoo kale colaadaha dunida ka jira ay saameyn xoog leh ku yeesheen nolosha bulshada xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameeyey dadka iyo duunyada waxaan jeclaa lahay in aan qiro muhiimadda ay leedahay kaalmada jabaan gaar ahaan dadaalada kor lagu qaadayo tayada booliska hay-adaha amniga bixinta nidaamka isgaarsiinta ee booliska soomaaliya iyo taageerada warshadaha gudaha ee muhiimka u ah kor u qaadida shaqaalaha loona hagaajiyo habnaleedka ayuu yidhi ra-iisul wasaare xamse cabdi bare maruu khudbad ka jeedinayay halkaasi xamse cabdi bare ayaa sidoo kale xusay ahmiyadda ay leedahay taageerada dowladda jabaan ee xilligan si looga miro dhaliyo hadafyada waaweyn ee la hiigsanayo ee dhinacyada amniga waxaa iyo sidoo kale wax ka qabashada colaadaha iyo abaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa muddada labada maalin ah ee uu socday shirka caalamiga ah ee tikaada eyda waxa uu kulamo duceedyo kala duwan uu la yeeshay madaxda ka qaybgelaysa shirkaasi isaga oo kala hadlay xoojinta xiriirka iyo sidoo kale iskaashiga kala dhexeeya soomaaliya wadamada caalamka
mahadsanid alcadaala maamulka deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud ayaa ka hadlay dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka laba gole ee gobolka galgaduud dagaalkaas ayaa la sheegay in in ka badan toban qof ay ku dhinteen halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii laba maleeshiyo beeleed ay isku qabteen meel baraag ah oo biyaha lagu keedsado gudoomiyaha deegaanka dhabadda ee gobolka galgaduud ayaan qadka teleefoonka kula xiriiray isagoo sheegay in la filayo in maanta halkaas laga dhex bilaabo dhinacyadii dagaalamay waanwaan labada dhinac oo dhaqankooda ah isagoo sheegay in haatan ay xabadda qabowday waale meesha wax ka dhacay waa meel laba galle la yiraahdo ee waxba ka dhacay dagaal baa ka dhacay waad garanaysaanoo goor subuxuhu bilowday oo halka saaca saacaddaanoo kale waa socday ilaa amarkiis ama maqrabkii markuu dhammaaday oo cishii wayaan la gaarin buu xoogaa joogsaday dagaal dambana ma dhicinin maantana waxaa yimid dowladdii baa timid ciidamaha yimid ciidamadii marka meeshii bay hadda kala dhex fadhiyaan waxayna mataqaanaa markii hore go-aan ku gaareen in ciidamada la kala qaado kabacdina gogol la fidiyo laisu keeno odayaasha iyo dadka maaragtay carada hadda dadka islaynahayee laisu keeno saacadda haddaan kula kasoo rawaxnay haddana halkaasaa socotay beri waxa ka dambeeya goshi baa laisu ilan doonaa waa gartay guddoomiye dhinacyadan dagaalamaya maxay isku qoomeen oo uu dagaalkooda ku bilowday markii hore degaan baa laisku haystaa degaan baa laisku haystaa nin meel degan oo meshuu deganaa lagu haysto oo dhankaas cadaadood nimanka ka imaanaya afgaaninka saa dhulkaas mataqaanaa isku haystaan weye dagaalku wuxuu ku dhacdhacaya ka socdaa marka sidaas awgeed weye dagaalku asaas ku dhowaa deegaan weye waxaa laisu laynaya deegaan weye maahan caarsi iyo mataqaanaa aanaysi iyo midnana maaha waa deegaan
waa gartay ma ma la ogyahay tirada inta qof ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay
wallaahi kolley waa la ogyahay baan u malaynahayaa kolley dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmay dadkuna siduu u kala shee- sheegayaa wax hadda aniga ii tira kooban oo haddaan ku leeyahay intaas iyo intaasaa ku dhimatay midna ma aanan gelinin mana aan weydiisan laakiin dadkaan ka maqlayaa idaacooyinka waxaan ka maqlayaa lix iyo toban shan iyo toban baa dhimatay waxay sheegayaa maahan laakiin aniga hadda mataqaanaa kuma abbaari karo runta kaagama sheegi karo qolada intaasaa ka dhimatay qolada intaasaa ka dhimatay
waa gartay waxaad ii sheegtay in ay hadda xabaddu qowday oo ciidamo dowladda ka tirsan ay kala dhex galeen marka dhinacyada dagaalamay xaggee kala joogaan
waa la kala raray hadda awal isku- meel bay isku dhowaayeen laakiin hadda waa la kala raray oo qolana waxaa loo soo raray meel la yidhaahdo laba galle oo meel la yidhaahdo cabdullaahi gureyo hoos timaada laba galle baa dagaalku ka dhacay qolana marka waa la soo raray oo laba gallaa la keenay qolana waa la raray sidii maanta lagu heshiiyey oo waxaa loo raray meesha la yidhaahdo dibira ee wixii ka dambeeyana markii la hubiyo xabajoojintaasu inay joogsatay ciidamaduna mataqaanaa meelaha ay ka baarahayaan in arrintii meelihii la dejiyey iyo colkii ay ogaadaan wixii ka dambeeyana gogashaa laisugu imaanaya haddii alla
waa gartay marka gogo- gogosha wadaxaajoodka xaggey fidsan tahay oo ay taallaa
waxay dhisan tahay haddii alla idmo meesha hadda ciidamadu fadhiyaan baa gogasha la dhigi doonaa halkaasaa lagu wada hadli doonaa sidaasay noqonaysaa haddii alla idmo
waa guddoomiyaha deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud oo sharaxayay waa aadan gebi oo sharaxayay dagaal maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka labagole ee gobolka galgaduud isagoo sheegay in maanta loo ballansan yahay maleeshiyadii ku dagaalamay halkaas in waan waan la dhex dhigo warkaas subaxnimadan waxaad kala socotaan dalsan muqdisho soomaaliya sagaashan iyo kow dhibic shan haatan wararka dhinaca dibadda
laba markab oo ah kuwa dagaalka oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa maray marinka waa marin biyoodka taiwan sida lagu shaaciyey war ka soo baxay ciidamada badda ee maraykanka waa howlgalkii ugu horreeyey oo noocan ah oo dhaca tan iyo markii ay sii korortay xiisadda u dhexaysa Ta- taiwan iyo shiinaha oo cirka isku sii shareertay markii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nazi booli ay horaantii bishan booqatay taiwan shiinaha ayaa ka falceliyey booqashada naazi waxaa uuna aagga hadda ay maraakiibta maraykanka marayaan ka samaystay dhoolatu- waa ka sameeyey dhoolatus milatary oo aada u ballaaran ciidamada badda ee maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka ayaa si joogto ah u marayay marinbiyoodka sanadihii u dambeeyey warkii oo aad ka dhageysanayseen dalsan akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudanow waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel